subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal qaar ka mida xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka dalka jabuuti ayaa ku dhaliilay dowladda jabuuti siday u maaraysay dhibaatooyinka biyaha fadhiya magaalada ee ay kaga tageen roobabkii dhowaantan ka da-ay halkaasi xildhibaan haaruun xasan geedi ayaa ka mid a xildhibaanadaasi waxaana uu u warramay wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse horta waad mahadsan tahay rabadaanow anoo fursaddan ka faa'idaysanaya dadka reer jabuuti iyo muslimka adduunku noolba waxaan inaan usoo jeediyo doonayay rabadaan kareem inaan ka idhaaho haddaan tan kale usoo noqdana wallaahi rabadaanow si aad iyo aada ayuu maaragtay roobabka ay u saameeyeen waddanka kolkaa laga imaado reejadaha iyo maaragtay waddanka gudihiisa si weyn loo uma saameyn laakiin magaalada jabuuti oo weliba gaar ahaan magaalooyinka maxaa laydhaahaa kaartiyada xaafadihii hore ansiyaaga ahaa iyo aad saameyn ugu yeesheen wallaahi kolkaa weli ilaa iminkada weli waxaa socda maaragta biyihii la dhurayey ee boodihii la dhurayay yaa socda wallaahi aad iyay u saameeyeen baa odhan lahaa gaar ahaan magaalo maxaa laydhaahaa kaartiyadii hore xaafadihii hore kaartaan ilaa kaarseed aad buu u saameeyey roobabku midmiga hero jabuuti
xildhibaan waxaad nooga warantaa magaaladii waa tan wadooyinka laamiyadii baabuurtu ay marayeen biyihii baa wada taagan qaarkood waa laga wada dhuray badankoogii laakiin qaar bay weli ku sii hadheen laakiin haddana laamiyadii baa jajabay oo badankoogu waa go-aan
wallaahi haa wax la arki karayo weeyaan horta wadan kolkaa la yahay ee maaragta wadanku intaa oo dhan koob iyo afartan sannadood ayaan maaragta maanta gobonimada haysanaa inaan laga sii fiirsaday ahayd waxaan gaar ahaana duufaankan iminka magaalada ku imiday toddobaad ka hor ayaa lasii sheegay oo maaragtay lasii foojignaa shicibkuna way sii foojignaayeen laakiin dowladduna waxaan odhan karnaa inay shaqadeedii ka seexatay ayay taasi caddaynaysaa inay kusii tala gashay ahayd dhul dadka la geliyo iyo maaragta cunno iyo maaragtay gaar deg dego dadka la siiyo in ay dowladda ugu sii tala gashay ahayd laakiin maanta nasiib darra waxaan arkaynaa in maaragtay ay dowladdii kolkii wixii ay dhaceen uun ay maaragtay shirar qabanayaan iminka inay baraarugeen uun ay u eg tahay sidaana waa laga fiican yahay baan odhan lahayn talabaadna waxaan ku dari lahaa shicibka shicibka wadankuna inuu dhexdooda solidarite inay yeeshaan taageersa inay yeeshaan maaragta dadka ay tabaaleynta ku dhacday tabaaleynta ku dhacday maaragta xaafadooyinka biyaha ka galeen ay alaabtoodii ka burburtay inaa loo iyagana maaragta shicibku waa inuu maaragta u gurmado oo laisku gurmado shicibka weeyaan soomaaliyaba saabaa ka dhacday laakiin shicibkii inay u gurmanayaan maaragtay dadkoogii iyo shicibkoogii ayaa maaragtay muuqata kolkaa sidaana shicibka waan ku boorin lahaa dowladduna waxaa odhan lahaa iyaduna kolley tan uguma dambayntoondeed kuwo kaleba way iman doonaa laakiin waa in laga fiirsado kol kasta katastrof kolkuu dhacayo waa inaa laga sii fiirsado oo maaragtay laga sii baaraandego odhan lahaa masiibo qaran kolkay dhacdo inaa laga sii baaraandego kaasi waxau ahaa xildhibaan haaruun xasan geedi oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka ee jabuuti oo u warramaya wariyaha v o eda ramadaan muuse dhinaca kale xildhibaan sharmaarke muuse aare oo isna ka mid a xildhibaanada xisbiga ahyo talada dalka ayaa ku gacan sayray dhaliishaasi waxaana uu sheegay in dowladda jabuuti ay qabatay wixii karaankeed ah waxauu isna u warramay isla ramadaan muuse roobabka iminka saameeyey dalkeenna iyo gobolka gudahaantii waxaad ogsoontihiin in wakaalada metooga lelahaa saadaasha hawada hore bay usii sheegtay dowladdu way kasii tabaabulsatay dadka waa loo sii wargeliyey waxa loo sheegay inuu roobab iyo duufaan imanayo waxaa la sii sameeyey hay-adii la dagaaltamaysay dhibaatooyinka caynkaya oo ay ka mid yihiin ragga laga soo xulay maamul hooseedka dowladda sare shicibka waa loo warka waa lasii geliyey dadkii yaalay dhulka dhibaatadu ay gaari karto dixaha garabkooga waa laga sii raray dee nimcad buu ilahay noo soo shubay nimcaddaa ilahay noo soo shubay horta ilaahay baa ku mahaddaale dabadeed madaxweyneheenna oo hay-adihii dalka sii dagaalgeliyey uu yidhi dadka u dadaala siaad ogsoontihiinba in xoogagii dalka booliis ha noqoto jondaraal ha noqoto militeer ha noqoto qolada la dagaalanka dabka ha noqoto hay-adaha biyaha ha noqoto hay-adaha koraanka ha noqoto noqoto kuwa dekedaha ha noqoto waa loo wala diyaargaroobay in kooraanka waa ki waayey rag baa seexan dhowr cisho habeenkiisii kooraanka loo soo celin lahaa waxaa la sameeyey biyaha dhulka si loogu guri lahaa dhulkiina waa dhul midhexle biyaha ma liqo horay biyaha si loogu guri kari lahaa baa la sameeyey dadaalkii wallaahi la qabtay aad buu fiicnaa in dadka in ay dhibaatadu gaadhayna gargaar wixii dowladdu ay karaysay itaalkaygaa way siisay shicibka reer jibuutina si ay isku gurma kari lahaayeen ninba intuu kii tala dhaamay uu la qabtay laakiin xildhibaan in yar haddaan kaa dhex galo adigoo iga raallaya waa la tabaabushaystay dowladda sidan iminka baad carabka ku dhufatay laakiin dhibtii way dhacday reer jabuuti roobabkii saamayn xoog leh ku yeesheen wadooyinkii biyaha fadhiya iminka gurmed baa la wadaa biyaha lagaga dhurayo biyihii xaafadaha laga dhuraya wadooyinka lagu dhuraya halkee loo socdaa markaa waxaa weeye xidhiirka loogu talagalay inay biyaha qaadaan intii badnayd sidii waayadii hore arki jirnay maanta wakhtigu u dhaamaa barh badan waa la sameeyey barh baa shaqadooda lagu goda jiraa barh baa weli la dhammaystirin intii la dhammaystiray waa lagu shubo way qaadeen intii weli aan socon ee la dhammaystirinna garabka garab meeshaa garabkayga lagu aanay biyihii barh waxaa iminka la sameeyey barh baa yar xumaaday wadooyinka tasitee progreg oo ka mid ah dee shaqadaa iminka faraha laga qaaday qoladii qabatay baa dib loogu celinayaa kuwa kale naga xumaadayna waxaa lagu tala jiraa si loo hagaajin lahaa ee loo soo gaadhsiin lahaa heer international ayaa la wadaa xilligaa hawshaa waa hawl lagu guda jiro weli ma dhammaan wadanada qaarkeed oo aragtaa maraykanka markuu waxaa kale ku dhaco oo inaga xoog weyn oo inaga qalab badan inay sii socoto wax aankaa dhibaatadaas bil lasii wado ay sii jitantaa alxamdulilah inaku maanta xaafidayni way fiican yihiin xildhibaanadan kale mucaaridka ee golaha baarlamanka jabuuti nagala tirsan qaarkood dhaliil bay soo jeediyeen waxay yidhaahdeen dowladdu inay ka tabaabushaysateen dabcan adigan carabka ku dhuftay sheegay ina diyaargarow la sameeyo ku talagalkuu jiray jawaab maxaad odhan lahayd asxaabtiina fadhi ku dirarkuma fiicno walaalkayo inaa hadda jeer aad tiraadidu in dowladdu waxba ma qaban yaan loodhan lahaa dowladda jabuuti maanta hawsha ay muujisay waa hawl marka itaalkiina aad eegtid waa hawl jawaab xalkii u baahnayd ay gaadhsiiyey xalka sarreeya ilaa heer waxaan gaadhnay aan u gurman karno dalalka jaarkiinna oo dhibaatadu ay gaadhay
xildhibaan sharmaarke muuse aare oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jabuuti oo u warramaya wariyaha v o e da ramadaan muuse halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga e v o a